أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عشر كان عاوح كبل أما يا سورة الإنسان suuratu linsaan sida loo badan yahay waa suura makiya qur-aankii qabla alhijra soo degay waay khilaafna waa ku jiraa oo bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waa madaniya fasbir lixukmi rabbika walaa tutic minhum aathiman aw kafuuraa marka laga reebo inta kale waa madaniye qaara dhahayo laakiin waxaa loo badan yahay inay tahay uun makiye inay tahay ibnu cabaasna sidaasaa laga wariyey magaceeda suuraddan waxaa lagu magacaabaa suurat linsaan waa la yiraahdaa masaaxifta waa sidaa marka way ku qoran tahay suuratu hal ataa cala linsaanna waa la yiraahdaa xadiidkay ku timid oo nabiga sal l slama salaada subax maalinta jumcada wuxuu akrin jiray suuratu aliflaamim tanziil asajda iyo hal ataa cala linsaan sidaasna waa lagu magacaabay waxaa kaloo suuradda lagu magacaabaa masaaxifta qaar suuratu dahri suuraddan suuratu dahrina waa la yiraahdaa bacdi lmasaaxifna waa ugu timid sidaas oo hore qadiim ahaa waxaa kaloo suuraddan lagu magacaabaa suuratu labraarna waa la yirahda suuratu labraarna waa lagu magacaabaa iyo asmaa kale suuratu lamshaaj iyo ilaa shan magac meelahaas ayay sheegaan oo suuraddan marka lagu magacaabo suuraddan nabigu sala allahu calayhi wasalama salaada subax maalinta jumcada ragcadeeda labaad wuxuu ku aqrin jiray suuraddan weliba riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan inuu joogtay jiray oo subax kasta oo jumco ah suuratu sajda iyo iyada inuu joogtay jiray macaani aada iyo aada u xeel dheerna suuradda waa tilmaamaysaa macaanidaasna waxaa ka mid ah insaanka iyo habka loo abuuray maraaxishii uu soo maray mar wax insaan la yidhaha maba jirinba oo sheegiisba maba jirinba marna waa la abuuray oo ilaahay subxaanahu watacaala ciiddii iyo ayuu ka abuuray dabadeedna lab iyo dhadig manidood ayaa laga sameeyey haddana wixii loo abuuray oo ibtilaa iyo imtixaana ayay sheegaysaa wixii uu wax ku garan lahaa oo xujada alle uu ku arki lahaa uu ku maqli lahaa in la siiyey laba koox inay ku kala noqonayaan ibtilaagaas qolo wixii loo abuuray kasoo baxday iyo qolo iyadu markaa wixii loo abuuray ka tagtay labadooda ma-aalkooda iyo meelaha ay kala aadayaan dadka mu'miniinta tilmaamahooda iyo waxa rabbi uu ku abaalmarinayo waxyaabaha dhan bay suuradda ka hadlaysaa macaanideedu aad bay u xel dheer tahay qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim hal ataa ay qad ataa qad xaqiiqe ataa waxaa yimid hal ataa ay qad qad ataa waxaa yimid cala linsaani insaanka korkiisa waxaa ku yimid xiinun ayaa ku yimid waqti waqtiga oo min addahri zamanka ka mid ah lam yakun xaal ounan ahayn shay-an shay uusan ahayn uunan ahayn shayga oo madkuuran la sheeg sheegaba ama la sheegaba uunan ahayn aayaddan hore waxay tilmaamaysaa insaanku cadam inuu ahaa waqti waxaa soo martay wax insaan la yiraahdaba uunan jirin oo cadam uu insaankuba iska ahaa adigii marka haddaad cadam iyo la-aan aada ahayd ee kadib lagu ehaysiiyey wixii aan jirin ee laee markaa la jirsiiyey laabudda axad ahaysiiyey inuu jiro waana allah subxaanahu wa tacaala dadka marka malaaxidada ah oo insaankii rabbi jiritaankiisa iyo inkiraayo xujo adag bay ku tahay aayadahan labadan aayadood ama saddexdan ugu horeysaba hal ataa istifhaamku waa taqriiri istifhaam taqriiri ah waayo mustacmalun fi taxqiiq waxaana loo isticmaalayaa fi taxqiiqi اlmri اlmuqarari bihi arin la qiraayo ayaa loo isticmaalaa haddii marka hal ay ka daba marto ficil ficilkaasi marka weliba uu maadi yahay bimacnaa qad waa laysaga macnayn karaa haddii laakiin hal isim ay ka daba marto qad male marka leanna qad isim maba geli jirin saa darteed marka hal ataa istifhaamku maadaama uu taqriiri yahay loona isticmaalo fi taxqiiqi اlmri اlmuqarari bihina loo isticmaalo waxaa la ysaga laqbeynayaa marka bimacnaa qad macnuhuna marka wuxuu noqonayaa hal ataa ay qad ataa waxaa yimid oo dhab ah inuu yimid cala linsaani insaanka korkiisa inuu ku yimid xiinun waqti inuu ku yimid waqtiga oo min addahri zamanka ka mid ah lam yakun xaal ounan ahayn insaanku shay-an shay shay wax jira macnaha shayga oo madkuuran la sheegaba ounan ahayn ay laa yudkaru walaa yucrafu walaa yudraa masmuhu lama sheego lama yaqaan magaciisa wuxuu yahay la garan maayo walaa maa yuraadu bihi waxba ma uunan ahayn marka xaaladaabaa marka adigan insaanka ah mar waxaa jirtay aadam aadam oo isaga markaa ahaa abulbashar isaga laftiisa wax la sheegaba uunan ahayn inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi inaa anagu khalaqnaa waxaanu abuurnay alinsaana insaankii baan abuurnay min nudfatin ayaan ka abuurnay dhibic mani ayaan ka abuurnay manida oo amshaajin isku dheehan oo isku daran oo manidii ragga iyo ogxantii dumarka qofka haweenta nabtaliihi xaal aan imtixaanayno oon jarribayno fajacalnaa waxaanu ka yeelnay hu isaga samiican mid maqlid badan basiiran oo arkid badan ayaan ka yeelnay markii hore xaaladaadii cadamul wujuud oo aadanba jirin cadam aada ahayd yaa laga soo hadlay haddana markii lagu ehaysiiyey maxaa lagaa abuurayna maxaa lagaa abuuray dhibicdaas biyaha ah manida ah ayib inaa anagu khalaqnaa waxaanu abuurnay oon samaynay alinsaana insaankii insaanka marka aadam ilmihiisaa loo jeedaa min nudfatin min maniyin ayaan ka samaynay mani manida oo amshaajin laysku dheehay laysku daray amshaajin marka iyada jamac miya mase waa mufrad zamaqshari isaga wuxuu leeya waa lafdi mufrad ah oo waxay ka dhigan tahay alfaad waa alfaadun oo gayru jumuucin waay ka burmatin acshaarin iyo kale burmatun acshaarun nudfatun amshaajun saas oo kale nuxaadda qaarkoodna waxay leeyiin maya amshaajin waa jamcu tagsiir oo afcaal waa yacni owsaanta oo jamcu tagsiirkuu ka mid yahay waana qowlu akhari naxwiyiin sidaasay ku sheegaan hadday marka jamac tahay nudfatin oo mufrad ah maxaa looga sifeynaa marka waa la awilaa bay leeyihiin amshaajin yacni ay mukhtaliatin isku dheehan unbaa mufradaa laga awilaa bay leeyihiin laakiin warkaas zamaqshari laftiisu dad badana xoog u yeelo inaa khalaqna alinsaana insaankii baan abuurnay min nudfatin baan ka abuurnay mani manida oo amshaajin isku dheehan oo isku daran maxay iskaga daran tahay manida ragga ogxantii haweenta ama yacnii biyihii ragga iyo dumarka oo laysku dheehay baa laga abuuray marka oo labii dhadig uu ka dhex samaysmay nabtaliihi xaal aan imtixaanayna xaalada marka waa muqadaro waay ayb waa xaalatun muqadara oo marka waxay ka dhigan tahay nabtaliihi ay muriidiina xaal aan nahay kuwii doonayo ibtilaa-ahu waayo maxaa yeeley markii la abuuraayey ilaahay markaa ma imtixaanin xaalo oo muqaarana ma aha muqaarina ma ahane waa xaalo muqadara waxaa lagu qadarayaa marka muriidiina ibtila'ahu markaan abuureynay waxaan rabnay inaan imtixaano ayb sidaa waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan xaala muqaarina in laga dhigo oo macnuhu marka uu yahay sida ibnu cabaas ku fasiray nuqalibuhu fii baطni umihi baan ku gedgedinaynaa nudfatan uma calaqatan nabtaliihda marka waa gedgedinaynaa in laga wado markaas waa muqaarina waayo marka la abuuraayaba waa la gedgedinaa hadba xaalad buu noqona sida horaasa kaba fiican ayb nabtaliihi xaal aan aan doonayno imtixaankiisa nabtaliihi xaal aan imtixaanayno bimacnaa ay muriidiina ibtilaa'ahu annagoo doonayno inaan jaribno oon imtixaanno takaaliif baa marka la saarayaa waxbaa laga reebi doonaa waxbaa la fari doonaa imtixaankaasaa marka looba abuurayba marka insaanka inaan layska abuurin waayo oo loo abuuray in la jaribo aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camalan fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay mar haddii takaaliif la saarayo aalaadkii oo wax ku maqli lahaada waa in la siiyaa fajacalnaahu waxaanu yani ka yeelnay isaga samiican mid maqlid badan basiiran oo arkid badanaan ka yeelnay insaankii marka waa arkid badan yahay waana yani maqlid badan yahay wix isaga u qalmo ilaahayna waa samiic waana basiir insaankiina samiic basiir baa la yihi magacan bay isaga egyihiine xaqiiqdu waa ku kala duwan yihiin ilaahay maqalkiisa wax ka qarsoonaanaya ma leh suuratu qad samica allahu waxaan kusoo marnay gabadhii caa-isha inay tiri aniga iyada iyo rasuulka warkooda waxna waa maqlaye waxna waa iga tegayay ilaahayna min fowqi sabci samaawaad buu ka maqlay marka maqlidda samiicnimada ilaahay iyo samiicnimada insaanku isku mid maaha waa mid insaan u qalanto waa isaga tiisa nacam ayb marka waxaa meeshaa laga qaadanayaa sifaadka qaar in insaankiina lagu tilmaamo rabbina ou isku tilmaamo ma keenayso in ay insaanka iyo rabbi isku mid noqonayaanoo tashbiih ka dhalan maayo nacam tan ilaahayna waa mid ilaahay u qalanto midda bani aadamkana waa mid bani aadam u qalanto intaa qofka waa garan karaa iimaankiisana wuu ku garan karaa caqligiisana waa ku garan karaa laakiin haddii la yidhaha kulli waa la diidaa tilmaan kasto oo ilaahay isku tilmaama haddiiba bani aadam lagu sheego ilaahay waa laga anfina wax badan baa marka in laga anfiyey ay noqonaysaa hadee rabbi markaa cadam ayaa laga soo saara ama mid sifaadka mucadalka ah waana madhab aada u foolxun oo culimadii hore saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciin ilaahay oo sifaadkiisa dhan laga cadilaa ama wax isaga uu isku sugay laga cadilaa kufri bay ku sheegeen marnana diin saxa ma noqon karta waxaas fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay samiican mid maqlid badan oo insaan ahaantiisa u maqlid badan basiiran arkid badan oo markaa xujadii allou maqlayaa waa arkayaa ibtilihii marka waa ku dhacayaa saasuu ugu dhacayaa marka inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuura haddana markuu alla aaladii siiyey maqalka iyo aragga iyo garashada uu siiyey haddana ilaahay wuxuu tusayaa dariiqa toosan iyo waxa u danta ah innaa anagu hadaynaa waanu hanuuninay hu insaankii waxaanu ku hanuuninay oon tusnay assabiila jidkii ayaan tusnay imaa shaakiran xaal uu yahay mid shukrinayo wa imaa kafuuran mid kufrin badan xaal uu yahay marka hidaayadanna waxay tahay hidaaya hidaayatu dilaala ilaahay gaal iyo muslimba xaq waa tusay towfiiqdana mu'miniinta u waafajiyey wa amaa hamuudu fahadaynaahum fastaxabu lcamaa cala alhudaa buu ilaahay reer hamuud waa hanuuninay yacnii waddadii ayaan tusnay inaa anagu hadaynaa waanu tusnay hu insaankii asabiila jidkii ayaan tusnay imaa shaakiran xaal uu yahay mid shukrinaya waayo marka wa imaa kafuuran xaal uu yahay mid kufrinaya isagoo sidaas ah isagoo shaakir ama kafuur ah ayaanu waddadii tusnay marka macnuhu waxay tahay hadduu shukriyana wuxuu ku shukriyey wax la tusay isagoo xujadu ku oogantay kii gaaloobay oo rabbi diidayna ogaaluu ku gaaloobay isagana macna marka meeshaana markaa de xujada iyo bayaanka yaad fahmaysaa marka rabbi subxaanahu watacaala sida uu dadka ugu naxariistay wixii ay wax ku gara lahaayeenna waa u diyaariyey xaqiina bannaanka uu soo dhigay waa tusay dadku marka laba nooc waayo waa jiri karaan dad yar oo iyagu aan waxbaba maqlin ama aan waxbaba garanin waa dhici kartaa laakiin dadku intiisa badan kii wax garan waayo wuxuu u badan yahay isagaa gabood falay kii waxay ama isagaa ka jeestay xaqi ayb walidaalika kufriga anwaacdiisa waxaa ka mid a kufru icraab haddii adiga meeshan qur-aankan halkan yaallo ee biimkaanika aad fahmi kartid dariiqyadii aada ku fahmi lahaydna ay diyaar kuu yihiin haddii adiga aada noloshaada adduunyada ka raacatay oo aad tiri kulayl iyo qabow midna iguma haayo haddaad tiraahdo ee ninkaasi wax ma fahmin maa la dhihi karaa waa maya in badan oo gaalada ka midana kufrigoodu waa icraadkaas inaa inaa anagu hadaynaa waan tusnay hu insaankii asabiila jidkii ayaan tusnay imaa shaakiran xaal uu yahay wa imaa kafuuran dadkii marka labay u kala baxayaan dee shukrigooda iyo kufrigoodu wuxuu keenayaa inay laba meel kala aadaan inaa anagu actadnaa waxaan u diyaarinay lilkaafiriina gaaladii waxaan u diyaarinay salaasila xarko silsilado oo bir ah iyo wa aklaalan xarko yani silsilado dhuunta lagu xiro biro bir marka dhuunta iyo loogaga xirayo wa saciiran iyo naar shidmaysa ayaan u diyaarinay gaaladii marka eega intaasaa loo diyaariyey inaa anagu actadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriina kuwa ilaahay ku gaaloobay salaasila ayaan u diyaarinay silsilado iyo wa aklaalan xarko ayaan u diyaarinay lagu xirxiro labaduba marka waa unbir waa kala waawen yihiin wa saciiran iyo naar shidmayso ayaan u diyaarinay oo aada u daran salaasilana waa la aqriyey salaasilanna waa la aqriyey almusxafu limaamna alifta waa qoraa hadda haddaad kitaabka fiiriso salaasila alifta waa ku taallaa haddana laakiin habka loo aqrinaayo quraa'du waa ku kala duwan yihiinoo qaarna salaasila ayay aqriyeen calaa anahu de sidiisa caadi waa maalaa yansarif inuu yahay calaa wasni mafaacila qaarna waxay aqriyeen sida naafic oo kale inaa actadnaa lilkaafiriina salaasilan wa aklaalan wa saciira munawan ayuu ka dhigay oo markaa maalaayansarif isaga kama dhigin maalaayansarifkuna mararka qaar waa munsarif waa laga dhigi karaa naxwada iyana waa lagu sheegaa qiraa'adaanaana u daliil ah qaar marka waxay leeyihiin waxaa loo yeelay munaasabada darteed waa aklaalanta iyo wa saciiranta inaa anagu actadnaa lilkaafiriina waxaan u diyaarinay gaaladii salaasila silsilada iyo wa aklaalan xarko iyo wa saciiran naar shidmayso ina alabraara yashrabuuna min ka'sin kana misaajuha kaafuura ina alabraara kuwa baariyaalka ah yashrabuuna way cabayaan min ka'sin bay ka cabayaan koob xaggiis kaana uu ahaaday misaajuhaa misaajuhaa koobkaasi waxa ku jiro kan lagu dheehayo kaafuuran kaafuur ou ahaaday caynan il ou ahaaday isha oo yashrabu ou ka cabaayo minhaa iyada bihaa ay minhaa iyada xaggeeda uu ka cabaayo cibaadullaahi ilaahay addoomihiisu ay ka cabayaan yufajiruuna way jiidanayaan haa ishaa ayay jiidanayaan tafjiiran jiidasho ayay jiidjiidanayaan ina alabraara baariyaalka yashrabuuna way cabayaan min ka'sin bay ka cabayaan ka'si markii la yidhaah koobkao eber ah ka'si lama dhaho waa koobka markay khamrada ku jirto ayaa ka'si la dhahaa saas darteed marka misaaju haa haadaas marka khamradaa loo celinaa koobkii baana lagu soo sheegay oo khamradii haddii aaway la yidhaahdo ee min ka-sintaaba khamro inay ku jirta laga laga garana ina alabraara baariyaalka yashrabuuna way cabayaan min ka-sin bay ka cabayaan koob koob khamreed yani koob khamri ku jiro xaggiisa ayay ka cabayaan kaas oo koobkaa oo kaana uu ahaaday misaajuhaa kan lagu dheehay iyada khamrada midda lagu dheehay ay tahay kaafuuran lagu dheehay kaafuur kaafuur marka maxaa la yidhaahdaa kaafuurku waa geed waa geed marka yacni saliid ayuu leeyahay dhulkaas marka shiinaha iyo jabaan iyo dhulkan bariga fogow aada uga baxaa dhulkan indonesiya jawa iyo meelaha ayuu yani aada ugaga baxaa zayd iyo saliid buu leeyahay saliiddiisa haddii la qallajiyo waxay noqonaysaa wax burburaayo oo jejabayo la jejabin karo ayay noqonaysaa markaas ayaa waxaa lagu sameeyaa de meydkana waa kan lagu dhaqo biyaha iyo lagu daro haddii marka carafna waa loo isticmaalaa khamrigana marka yacni aad buu yani wuxuu uga sii dhigaa waxyaabaha marka takhmiirkana waa loo isticmaalaayo waxbaa lagu khamiiriyaa oo nabiid ahaanna waa loo isticmaalaa sidaasay yidhaahdaan haddii aada fiiriso lafteeda yacni sawirka google-ka haddaad fiiriso geedkan kaafuurka aada geliso geedkiioo sawirkiisuu ku seenaa iyo isticmaalaadkiisa iyo sida uu suurad ahaan uu u egyahay waa ku tusaa ayb kaafuurkaas baa marka lagu dheehayaa kaafuurka laba si waa loogu dheehaya carafta iyo khamrinimada in aad uu khamri uga sii dhigo caynan il yani kaana misaajuhaa kaafuuran ou ka ahaad ou ahaaday caynan il ou ahaaday ka bedel isha oo yashrabu uu ka cabaayo bihaa ay minhaa ba-da marka bimacnaa min iskaga macnay waana sida ibnu maalig iyo aimo badanoo luqawiyiina ay mareen ba-da bimacnaa min inay noqoto tanayna u daliishadeen ama haddaad doonto waxaad ka dhigtaa yashrabu bihaa yashrabuda waxaad tadmiinisaa macnaa yarwaa yarwaa bihaa waxaa ka oombaxo ku oombaxo ku cukanaado cibaadullaahi ilaahay addoomihiisa marka tadmiin baabu tadmiinna waa geli kartaa yashrabuda macnaa yarwaa in la siiyo markaana bihaa ay ku tallawdo ama in la yidhaaha bihaa ay minhaa in laga macneeyo yani caynan il ah isha oo yashrabu minhaa xaggeeda bihaa ay minhaa xaggeeda uu ka cabaayo cibaadullaahi ilaahay addoomihiisa ay ka cabayaan yufajiruuna waa jiidanayaan haa ishii bay jiidanayaan tafjiiran jiid jiidasho waa jiidanayaan marka waxaa laga wadaa hadday doonaan ishaas khamrada ah oo saa u carfayso hadday doonaan inay meel kale la aadaan meeshay rabaan laan yar bay saa intay ugu soo qabtaan ugu soo bixiyaan ayay meel allaale meeshay doonaan ayay la aadayaan waa il meeshii la raba lala aadi karo ee ilahan adduunyada iyo webiyaalkan adduunyada adiga meeshaad rabta lama aadi kartid oo buur baa soo celinayso webigii buurtii waa ka leexanaa keligii sidoo kale waayo meeshan waa ku adkaadayaa laleeyahayo wuxuu noqday meel taag oo kala saaranay noqonaysaa laakiin ishaan sidaas maaha meel allaale meeshay doonaan bay u jiidjiidanayaan tilmaamahooda marka maxaa ka mid a yuufuuna dadka abraarta kuwa abraarta yuufuuna waxay oofinayaan binadri nadarkii bay oofinayaan wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan yowman maalin maalinka oo kaana sharuhu shartiisu oo ahaa ay ahaatay mustadiiran midii taagan oo fidsan oo faafayso wayudcimuuna waxay quudinayaan addacaama cuntaday quudiyaan calaa xubbihi maca xubbihi lala qabo jacaylkii jacaylkiisa lala qabo iyagoo jecel miskiinan bay quudayy ku quudinayaan miskiinkii iyo wayatiiman agoonkii iyo wa asiiran maxbuus yaquuluuna waxay dhahayaan inamaa nucimukum inamaa wax kale ma ahne nucimukum waan idin quudinaynaa annaga liwajhillaahi ilaahay wejigiisa dartii baan idin quudinaynaa dalab aan dalbayno raadin aan raadinayno laa nuriidu xaal aanaan rabin annagoon rabin baan idin quudinaynaa minkum idinka xaggiina jazaa-an abaalmarin walaa shukuuran iyo mahadnaq midna aan idinka rabin inaa anagu naqaafu waxaan ka cabsanaynaa min rabbinaa rabbigeenna xaggiisa yowman maalin ayaan uga cabsanaynaan ka cabsanaynaa maalinka oo cabuusan yacni gaalada ama dadka mujrimiinta ay weji tuban yihiin yacni maalin weji kaduudan qam dariiran aada u daran taasaan ka cabsanaynaa tilmaamo badan baa marka laga tilmaamay waxaa lagu bilaabay yuufuuna waxay oofinayaan binadri nadarka marka waxaad adiga isku waajibisa waa ilaahay uunan kugu waajibinin ee cibaado ah oo rabbi loogu dhowaado waxay ayaga isku laasimiyeen waa oofinayaana layidhi meeshaas marka tambiiha ku jira oo wixii ayaga ay isku laasimiyeenba hadday oofinayaan wixii ilaahay ku laasimiyey ka waran ibtidaa'anba ugu horeynba wixii ilaahay isaga uu ku waajib yeelay maba ka tegayaan waayo marka kii ilaahay ku waajib yeelayna waa samaynayaan waxay ayaga naftooda ku laasimiyeenna waa u taagan yihiin inay sameeyaan marka waa min baab waxaa weeyaan tambiiha ku jira oo waaa waa waxaa lagu tusayaa marka hadday iyagu kii weynaa iska badaaya kii yaraa leanna waxa alle marka horeba kugu waajibiyey iyo waxaad adiga isku waajibisay labadooda waxaa weyn wixii ilaahay kugu waajibiyey marka hore haddii marka midkan yar ay sameynayaan kan weyn waaba min baabi owlaa inay sameeyaan meeshaas macno kalena waa ku jiraa oo waxa ay tahay nadarku inuu cibaado yahay marba haddii wax lagu abaalmariyey oo janno ay ku galeen uu yahay idan nadarku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado cibaadaadka ah shaygu hadduu cibaado noqdo marka haddii ilaahay qeyrkii loo leexiyo maxaa la dhahaa marka wax ilaahay lahaa oo cid kale lala wadaajiye waa shirki a la yb saa darteed marka nadarka in ilaahay qeyrkii loo leexiyo ma aha oo ama yacnii amwaad loo leexiyo ama dad saalixiina loo leexiyo oo la yidhaha haddii waxa waxa aan helo hebelow waxaasaan keenaya waxaasaa igu leedahay waxaasaan ku siinayaa oo qofkii marka uu nadarkii rabbi ka leexiyo maya ma banaana wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamuhuna waa soo marnay halkanna waa kan qaar baa marka dadka yani qofka haddii fahamka uu ka tago mushkilo waayo qaar baa waxay ku leeyihin nadarku caqiido maba ahanba ee see caqiido uunan ku gelaynina ee nadarka axkaamta fiqiga lagu sheega ayay leeyihin kutubta fiqiga kutubul axkaam ayay ayuu ku yaalaa nadarka ee kutubul axkaamda iyaga nadarka marka uu ku yaalo salaadaba axkaamtii waa ku taallaa soonkii waa ku yaalaa haddana macnaheeduma waxay tahay cibaadaad ma aha miya macnaha salaadu cibaado ma ahan miyaa laga wadaa maadaama fiqigii lagu sheego soonku cibaado ma ahan miya haddii ilaahay qeyrkii loo dukado sow lama gaaloobayo shirki sow laguma dhacayo marka nadarkii axkaamtou ku jiraa maxay macnoo sameynaya marka fiqiga iyo axkaamta ayagu waxay uga hadlaan shaygan qaabkii loo samey lahay salaada qaabkaad u tuka lahayd iyo ka hadlaa fiqiga laakiin yaad u tukanee waaba musallam iyada khilaaf maleba ilaahay inaa u dukanaysid isaga u soomaysid u xajinaysid waaba mas'ale laa ilaha ila allahu baaba taas looga soo looga soo baxay laa macbuuda bixaqin ila allah ayaa midaas looga soo tegay marka haddii adigii aada leedahay maadaama wixii axkaamta ku yaallo ilaahay qeyrkii in loo leexi karo dhib ma laha hadday tahayna ee salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo maxay noqonaynayb cilmigu marka kutubo badan qofku inuu iska wato maaha wixii ilaahay ku anfacaa cilmi ah wixii ilaahay kugu anfaco haddaad boqol kitaab intaad wado haddana aada ra-su diin wa aslu diinba uu kaa maqan yahay maxaa kutubta culays u waayo maahane yuufuuna waxay oofinayaan binadri nadarkay oofinayaan wayakaafuuna waxay ka cabsanayaan yowman maalin khowfkana marka waa tilmaan labaad waay oo lagu ammaano jannadana ay ku galeen wayakaafuuna waxay ka cabsanayaan yowman maalin maalinka oo kaana sharuhu shartiisu ay ahaatay mustadiiran midii taagan oo fidsan oo yacni faafsan maalin sharteedu faafsan tahay ayay ka baqayaan waa yowmu lqiyaama iyadana ay faashiyan mumtadan ayb min istadaara subxu ida mtadda wantashara ayb wayudcimuuna acaama cuntaday siinayaan oy quudinayaan calaa xubbihi maca xubbihi lala qabo maca xubbi acaami cuntada weliba ayagoo jacayl u qabo iyaga u baahan ayay siinayaan miskiinan miskiin ayay ku quudinayaan oy siinayaan wayatiiman agoon ayay siinayaan agoonkii waa kii aabihii ka dhintay isagoon qaan gaarin wa asiiran bay siinayaan maxbuus suuradda marka hadii la yidhaha suura makiya waaye ee maka haddii la joogo maa maxaabiis maa maa joogta marka yani muslimiinta iyagaaba markaas gacan ku gambad ahaa xageeya maxbuuska keenayeen macnaheedu marka wuxuu noqonayaa waa asiiranta in laga wado dadka addoommada ah oo muslimay oo gaalada ay lahaayeen oo ay baahida u baahida ay ku dili jireen oo ay dhibaateey jireen ayay wax siinayaan waayo markii hore de uu bilaal iyo kale iyo adoonu ahaa la leeyahay waa dhibi jiray umayatu bnu khalaf waa kii markii dambe abuubakar ka xoreeyey marka qofkaa la dhibaayo gaalku ou dhibaayo oo uu yacni cuntada ou gaajeynayo mar walba ou baahi u dilayo haddii marka wax la siiyo oo la quudiyo qof maxbuus oo la quudiyey waayo macnahaasaa laga macneeyey marka meeshaas haddii kale in la yidhaahdo waa asiiranta wax soo socdaaba laga warama haddii maxbuus la qabto in wax la siiyo ayb haddii suuradda suura madaniya laga dhigana waa iska waadixda madiina markii la tegay waa la jihaaday gaalo marka gacanta muslimiinta soo gashay baa jirtay asiirka xilliga aayaddan ay soo degaysayna gaal unba u ahay haddii aan addoommada ka aanan dhihin ee aan ka dhigno mid lasoo qabtay gaal unbau noqona waayo xilligii nebiga qof muslima oo asiir ahaa maba jirin xabsina waqtigii nebiga ma jirin iyo waqtiga abuubakarba waqtiga cumar ayuu xabsi sameeyey cumar radia allahu canhu cumaraa xabsi sameeyey marka maxbuuskii wuxuu noqonayaa marka mid gaala waay marka meeshaa marka mas'alaa laga qaadanaa iyadana qofka maxbuuska ee la qabtay gaalba ha ahaadee dagaalka lagu soo qabtay ee in gaajo loo dila ma ahna in xooga rooti iyo wax la siiyo waay maxbuuskaas marka wax la siinaya wax lagu sadaqays la siinayana iyada lafteeda ajeraa laga helaa mucaamalada saas oo kale a haddii laga dhiga marka asiirku muslimna waa noqon karaa de waqtiyadii dambe de qofku wuxuu noqon karaa qof daynu uxabisnaa karaa wuxuu uxabisnaan karaa wuxuu uxabisnaan karaa mathalan xuquuq loo haysto qisaas iyo wax lamidaa lagu yeeshay waa la cafiyey diyaa lagu cafiyey diyadii ma awoodo waa mucsir in laga bixiyo waxay ka mid tahay baabkaanay gelayna daawo laakiin marka laga bixinayo waa haddii uu qof towbad keena yahay oo waxaa inuu ku noqdo iyo aan markaas la laga filaynin laakiin hadduu jid taagan yahay oo qof dilo haddaad ka bixiso haddana koo kale u dilo ou dilo haddana aad ka bixiso adaaba kamida waxa ka qeyb qaadanayo markaas wayucimuuna waxay siinayaan aacaama cuntadii calaa xubihi maca xubihi lala qabo jacaylkiisa iyagoo jecel iithaara ka muuqda marka waa u doorayaan naftooday ka doorayaan dadkaanay u doorayaan miskiinan bay siinayaan wayatiiman agoon bay siinayaan iyo waasiiran maxbuus yaquuluuna markaa waxay dhahayaan inamaa nucimukum inamaa wax kale maahne nucimukum waan idin quudinaynaa idinka liwajhillaahi baan idiin quudinaynaa ilaahay dartiisa yacni magac inaan idinku helnana ma rabno siyaasad inaan idinku soo korno idinkama rabno waxaan idiin quudinaynaa dan kale ma ahna waa liwajhillaahi bes aakhiri zamankana d waxyaabaha aada u yaraanaya ikhlaaska ayaa ka mida ikhlaaskaa ka mida wax fiican oo si ahaan u wanaagsan in adduunyo lagu raadiyo waa badaneh waana muuqataa zamankan weliba aaday u muuqataa dadka markay ku waasheen oo ay ku noqdeen dad aada ugu indhafiiqan madaxtinimada ayaa nin walbaa marka wax wanaag u muuqdou sameynaa si isaga markaa uu magac ugu helo oo aan marka yacnii jagada iyo waxa markaas yacni uu rabo uu ugu sii gaaro wax ajar lagama helayo taas ayb inamaa wax kale yaquuluuna waxay dhahayaan inamaa wax kale maahne nucimukum waan idin quudinaynaa liwajhi illaahi ilaahay wejigiisa dartii baan idin quudinaynaa yacnii ilaahay xag wejigiisa ina aan dalbayno laa nuriidu xaal aanan rabin minkum idinka xaggiina aanan idinka rabin oon idinka doonaynin jazaan abaalmarin oo aad nagu na abaal marisaan walaa shukuuran iyo mahadnaq inaad noo mahadnoqdaano waa mahadsantihiin xataa ma rabno ayb oo waxaa marka haddii adiga intaad wax sadaqaysato lagu yidhaha jazaaka allahu khayran waa mahadsan tahay khayr allah ku siiya wax un baa kaa nuqsaamaya ajirkaaga inaan bal lagu dhihin shibtaas yaa fiicanba ajarkaago buuxo ayaad helay walidaalika caaisha radia allahu canha markay dad wax ku sadaqaysato hadday yiraahdaan jazaaki illaahu khayran jazaaki illaahu khayran ayay iyadana dhihi jirtay jazaaka allahu khayran si marka midaasi midaan ay ugu aado ajarkeediina oo u barax tirnaado laakiin qofku haddii la yiraahdo marka dadabcan laakiin qofka wax la siiyo isaga laftiisa waa laga rabaa inuu sidaas abaal inuu abaal dhacona meesha kuma jirta nacam oo qofkan wax bixinaayo isaga abaal inuu suga ma aha kan wax la siiyana inuu qof jazaara noqdo lama raba nacam oo inuu yidhaha jazaaka allahu khayran oo u duceeyo qofku waa sida nebigu uu sheegayo man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuhu ninkii macruuf idiin sameeya u beegtooma haddii aydnaan u abaalgudi karin u duceey saasuu yihi nabiga sal l slam taana marka iyada macnaheedu maahan iyaan la abaal gudin ma laga wada abaalgudka iyo waxaa adoon rabin haddii lagu siiyo wax ma ku dhibaysa adiga laakiin inaad isaga raadisaa daran inaa anaga nakhaafu min rabbinaa nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa min rabbinaa rabbigeen xaggiisa xaal uu ka ahaaday yowman maalin yaan ka baqaynaa aan ka cabsanaynaa maalinka oo cabuusan weji tuban oo weji kaduudan yani maalintu de ma weji kaduudna iyada laakiin sababay waxay u tahay dad inay weji kaduutaan majaaza marka ku jira marka mursal ah meeshaa maalinka oo qam dariiran aada u daran fawaqaahum ullahu alla marka waa u abaalgudayo fawaqaahum ullahu alla waa wuxuu ka koriyey shara dalika alyowmi maalinkaagaa shartiisa ayuu ka koriyey rabbi maalintaa ay ka cabsadeen shartiisa alla waa ka koriyey walaqaahum wuxuu la kulansiiyey nadratan yacni farxad yacni qalbiga uu farxo iyo wa suruuran farxad nadratan marka wada qalbigii faraxiisii wa suruuranna waxaa weeyaan jirkii iyo wixii inay ka muuqdaan ama cagsi fawaqaahum ullahu alla wuxuu ka koriyey shara dalika alyowmi maalintaa shartiisii ay ka baqayeen walaqaahum wuxuu la kulansiiyey rabbi uu ku qaabilay lana kulansiiyey nadratan qurux iyo wanaag yacni farxad qurux wanaag wejiyadooda ahaatay iyo wa suruuran farxad oo fii quluubihim ahaatay marka nadratan waa farxad ka muuqato wa suruuranna waa farxad qalbigii ku jirto ayb marka waxaa weeyaan nadaaradu marka iftiin wejigu iftiimayo walaqaahum wuxuu la kulansiiyey nadratan iftiin iyo farxad wejiyadoodu ay markaa wejiyadooda ka muuqatay iyo wa suruuran farxad qalbigooda dhexdiisa ahaatay wajazaahum bimaa sabaruu jannatan waxariiraa wajazaahum wou abaalmariyey rabbi kuwaa mu'miniinta ah bimaa sabaruu bisababi maa kii dartii ayuu ku abaalmariyey sababkiisa sabaruu ay bisabrihim ama bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabarkooda dartii ama sababkiisiibuu rabbi ku abaalmariyey jannatan buu ku abaalmariyey janno iyo waxariiran xariir mutaki'iina xaal ay yihiin kuwii dangiigo fiihaa jannada dhexdeeda kuwii dangiigo xaal ay yihiinoo xusulaysan barkimo calal araa'iki sariiro korkooda xaal ay yihiin ama sariirihii korkooda xaal ay ku dangiigaan laa yarowna xaal aynan arkaynin fiihaa jannada dhexdeeda shamsan xara shamsin qorax kuleylkeed walaa zamhariiran qabow aada u daranna aynan arkaynin wadaaniyatan xaal ay taay ay tahay tii dhow calayhim iyaga korkooda ku dhow dilaaluhaa harkeeda jannadaas harkeeda korkooda xaal uu yahay midkii ku dhow wadullilad waa la layliyey oo waa loo fududeeyey qutuufuhaa mirayaalka laga guranayo jannadaana waa loo layliyey tadliilan laylin yacni meel allaala meeshay ku joogaan ayay kusoo qabsanayaan hadday fadhiyaan hadday taagan yihiin hadday jiifaan inay laacaan oy cirba taagsadaan iyo uma baahno ayb wajazaahum wajazaa wuu abaalmariyey rabbi hum abraartaa wuu abaalmariyey bimaa sabaruu bisababi sabrihim bisababi sabrihim sabarkooda sababkiisa wuxuu ku abaalmariyey jannatan buu ku abaalmariyey janno ayuu ku abaalmariyey wa xariiran iyo xariir dhar aada naacim u ahoo jilicsan oo korka uu aada u rabo mutakiyiina xaal ay yihiin iyagoo jannaadkaas buu rabbi ku abaalmariyey gelayaan mutakiyiina xaal ay yihiin kuwii dangiigo fiihaa jannada dhexdeeda cala al araa'iki sariiro korkooda xaal ay yihiin laa yarawna xaal aynan arkaynin fiihaa jannada dhexdeeda shamsan ay xara shamsin qorax kuleylkeed yacnii qorax ma arkaayaan macnaha qorax qorax kuleylaa ku jiro mar haddii qorax la sheego waxaad tasawuraysaa kulayl macnaha kulayl ma arkaayaan walaa zamhariiran qabow daranna ma arkaayaan lababuu ilaahay wax ku ciqaabaa qiyaamaha ee kulayl iyo qabow daran waa laba cagsi isku abaa haddana ilaahay wax ku ciqaabaya marka kulayl iyo qabow labadaba waa laga ilaaliyey maba arkayaanba wadaaniyatan marka mutakiyiinada uun iskaga cadaf waa xaalo marka wadaaniyatan xaal ay tahay mid tii ay dhowdahay calayhim iyaga korkooda ay ku dhowdahay dilaaluhaa dilaaluljannati jannada harkeeda hooskeeda yacnii jannada hooskeedu waa mid dhow waay wadaaniyatan marka waawaa xaalaynay waxaan kumutakiyiina anagoo ku cadfayno dilaaluhaana waa macmuul oo daaniyatantaa ku camal falayso ismu faacil waayo oo faacil ahaana marka iyuu u godan yahay kan wadaaniyatan dilaaluhaa harkeedu xaal ay tahay mid dhow harkeedu uu dhow yahay harkaa dhow calayhim iyaga korkooda uu ku dhow yahay ayb wadullilat waa la layliyey qutuufuhaa maqduufuhaa jannadaa waxaa laga guranayo oo mirihii ahna waa la layliyey tadliilan laylin ayaa la layliyey bimacnaa uma baahna inay cirba taagsadaan oo ay ama wax ku istaagaan uma baahnee waa uun soo qabqabsanayaan wayudaafu calayhim biaaniyatin min fidatin wa akwaabin kanat qawaariira wayudaafu waxaa lala dul wareegayaa calayhim iyaga korkooda waxaa lagulagula dul wareegayaa biaaniyatin weelal weelasha oo min fidatin fido ka ahaatay qalin xagga safaaga iyo caddaanta iyo wa akwaabin koobab ayaa lagula dul wareegaa koobabka oo kaanad ahaatay hiya iyadu qawaariira quraarado quraaradda marka waxaa ku jirana waa laga arkaa saafina way tahay oo qashinka yarkaa saxarka yarkaa waa looga jeedaa xagga safaaga waa iyada lafteeda iyo wa akwaabin koobab koobabka oo kaanad ahaatay qawaariira hiya iyadu qawaariira ahaatay quraarado qawaariira ahaatay quraarado oo quraaradaha oo min fidatin ka ahaad ka ahaadeen fido kuwa oo qadaruuhaa ay jaangooyeen kuwa ka shaqaynaya oo iyaga waraabinayo taqdiiran jaangooyn ay jaangooyeen yani weelashaa quraaradaha iyo ka samaysanee fidada ka ahaaday waxay ku jaango-an yihiin dadka ahlu jannada ah rabitaankooda yaa jaangooyey kuwa ka shaqeeya jannada wayaduufu calayhim wildaanu mukhalladuuna imaan doona marka qadaruu haada damiirka waawga in loo celiyo khadamka iyo kuwa oo waraabinaya mar haddii wax la waraabin iyo wayudaafu waa lala dul wareegaya dadaa u shaqeynaya meesha waxaa laga fahmaa marka khadam ayb marka qadaruuhaa taqdiiran qadaru lka'sa koobkay qadareen maxay ku qadareenna calaa qadri riyihim inta ay ku haraad baxayaan yacnii biyo badan intay u keenaan oo ay intay wax ka cabaan wax iska soo reebaan iyo uma u baahna iigu soo dar waxay ku dhahayaan maya weelkaasi iyo waxa ku jira waa isku jaan go-an yihiin waxay ku jaan go-an yihiin rabitaanka dadkaas ilaahay baaba ogeysiinaya waa dad marka loo carbiyey khidmada ayb adduunyadan hadda dadka boqor boqoradaa dadka u khidmeeya boqorba boqorkuu ka lacag badan yahay uu ka raaxo jecel yahay dadka u shaqeeya waa loo tababaraa markaasaa qofkiiba aan baabkaas iyo waxaasba aan war u haynin ee marka uu arko ama laga sheekeeyo waa yaabaan waxaan maxay yihiin buu isleeyahay waana boqor adduunya waana boqor adduunyo weliba iyagu da rabitaanka qofkan ninkan qaadimkaa maba ogaan karo maba ogaan karo oo wuxuu u baahanayaa ama in la yiraahdo kusoo dar ama in la yidhahdo jooji kuwaan hadda jooji in la yidhaah day sugaayaan nacam waa la kor taagan yahay maanta dhan hal shay marku ka qaataba mid kaleu ku daraa nacam isagii meeshaasuu la taagan yahay nacam ilaa uu gacanta ama saara ama jooji la yidhaahdo kuwan sidaas maahan marka iyaga qofkan rabitaankiisa ilaahay baa ogeysiinayo waa ku jaan go-an yahay marka waxa ay sameynayaan waxaan hadda boqortooyadan adduunyadana mahmaa balaqad waa iska baaba-een bal waxaa laga yaabaa boqortooyada adduunyada dhib inuu ka dambeeyo intaanba aakhirada iyo la gaarinba rafaad waayo wax lama jecla waa la necab yahay waa tabico badan yahay waxbaa lagu tabaa waxaa laga yaabaa markii ay gaarto xaal isku dhalaalo da meeluu ka baxo inuu waayo maalinkaa wuxuu jeclaan lahaa qof iska caadiyo dadka ku dhex jiro inuu noqo lahay laakiin jannada nicmaan dhammaanaynin oo lagu waarayo wayuaafu waxaa lala wareegay wayudaafu waxaa lagula dul wareegayaa calayhim iyagoo korkooda biaaniyatin weelal weelasha oo min fidatin ka ahaatay iyo wa akwaabin koobab koobabka oo kaanad ahaatay hiya iyadu qawaariira quraarada ahaadeen qawaariira quraarada ahaadeen oo min fidatin quraaradahaas oo min fidatin fida ka ahaadoo laga sameeyey siday u cad yihiin oy u saafigaraysan yihiin ayb kuwa oo qadaruuhaa ay jaangooyeen kuwa jannada jannada ka shaqeeyo ay jaangooyeen weelasha oo qadaruu ay jaangooyeen khadamku haa weelashu ay jaangooyeen taqdiiran jaangooyn wayusqowna waa la waraabinayaa fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda ka-san koob khamreed khamri ayaa laga waraabina khamriga oo kaana uu ahaaday misaajuhaa kan lagu dheehay zanjabiilan ou ahaaday zanjabiil ou ahaaday caynan il uu ahaaday isha oo fiihaa dhexdeeda jannada marka dhexdeeda ahaatee isha oo tusamaa lagu magacaabayo salsabiilan lagu magacaabayo mid hunguri wad hunguri mar leh oo aada marka yacnii hunguriga oo ugu wadmaayo wayusqowna waa la waraabinayaa fiiha jannada dhexdeeda ka-san baa laga waraabinayaa khamri ka-san marka hadda koobkii waayo laakiin khamradaa loo jeedaa horaan u sheegnay oo marka aynan khamro ku jirin ka-si maba noqonayo markay ku jirtaa kasi la dhahaa khamradaas oo kaana uu ahaaday misaajuhaa kan lagu dheehayo oo lagu darayo zanjabiilan ou ahaaday zanjabiil zanjabiilka waa geedkan macruufka oo la yaqaano geedkan macruufka laba shayba waa lagu yaqaanaa carafta waa geed aada u caraf badan waay ta kale haddana waxaa lagu yaqaanaa xaraarada uu leeyahay iyo sida uu waxa lagu daro wuxuu u leeyahay marka yani hunguriwaduu leeyahay nacam waxa lagu yani cabitaanka lagu daro ama waxa lagu daraa qofkii marka yani salaasa ayuu leeyahay iyo waditaan laakiin zanjabiilan hadda inaga un baanu lagu fahamsiina maana kan jannada iyo midkan isku mid ma aha ibnu cabaas marka wuxuu yidhi waxa jannada dhexdeeda ahaaday ee adduunyadan yaallo asmaada unbay iska shabahaan maana xaqiiqda iskama shabahaan wautuu bihi mutashaabihan ayaan kusoo marnay zanjabiilkaas marka jannada wuxuuba kan uga duwan yahay caynan il ayaa kan lagu dheehaya kaana misaajuhaa zanjabiilan ou ahaaday caynan il ou ahaaday zanjabiilku marka see il u noqona waaba geedi ee waxa marka laga sharaabka laga tuujiyo oo laga miiro ee aadka u carfaya khamradaasna jannada lagu daraayo ayaa il iska burqanaysaba waay nacam il iska burqanaysa oon dhammaanaynin weeyaan marka ayb wa wajhu kownihi caynan uu u yahay waxa ay tahay waxaa weeyaan likahrati maa yustakhraju minhu waxa laga miiraayo oo laga soo bixinayo badnaanta uu badan yahay darteed w marka waa badan yahay in lagu dhahaa la rabaa marka waxaa lagu leeyahay il waa il ishooda biyuheedu aada u badan yahay kanna sidoo kale waaba badan yahay isha oo fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda ahaatay taas oo tusamaa lagu magacaabayo salsabiilan lagu magacaabayo qataada isaga wuxuu yihi salisatan maxaa salsabiilan ay salisatan munqaadatan lahum yasrifuunahaa xaytu shaa-uu waa mid marka iska hoggaansan oo yacnii hunguriga hunguri wadna leh hoggaansan oo meeshay doonaan ay u kaxaysanayaanoo ay sidaa laanta ugu soo kaxaysanayaan sidii yufajiruunahaa tafjiiran aan ku marnayba ayb salsabiilan marka waxaa loogu magacaabay liannahaa tasiilu calayhim waa u dureereysaana waa layihi fi duruqi jidadka iyo ugu dureereysaa wayauufu calayhim wayatuufu waxaa wareegayo calayhim iyaga korkooda waxaa wareego wildaanun wiilal yaryar oo dhallinyaro ah kuwa oo mukhalladuuna la waariyey oo aan markaa yacni aan dhimanaynin hal da-na ah oo da-doodaas marka aan ka duqoobaynin idaa haddii ra-ayta aada aragto hum iyaga xasibtahum waxaad u malaynaysaa lu-lu-an jawharad ayaad u malaynaysaa xagga yacni saafinimada iyo caddaanta jawharadda oo manhuuran la firdhiyey jawharad marka caad qurux badan oo dhulka lagu daadiyey baad moodeysaa sida ay u badan yihiin ishana ay u qabanayaan ayb marka de mukhalladuuna macnaha ku jira waxa uu yahay hal da ayay weligood jirayaan khidmadaas yacni mar walba waa u caaboon yihiin adeega iyo ay u adeegayaan dadka ahlu jannada waaba u tababaran yihiin waana u caaboon yihiin mana ka duqoobayaan adduunyada qofka khadamkaa si kastood u jeceshahay ee marka uu duqoobo oo da-diisu ay xagga kala aado waxba ma qaban karo shaqadii hore uu kuu qaban jiray ma qaban karo firfircoonidii male waa in haddana mid kale la tababaraa xagga marka sidaas ma aha kuwaas unbaa sidoodaas ilaahay uu ku baaqi yeelay wayatuufu waxaa wareegaya calayhim iyaga korkooda wildaanun kuwa wiilal dhallin yar kuwa oo mukhalladuuna la waarinayo oo sidaas uu ku waarayo da-da ay jiraan idaa haddii ra-ayta aada aragtahum iyaga xasibtahum waxaad moodaysaa lu-lu-an ayaad u malaynaysaa jawharad fi safaa'i walbayaadi jawharadda oo manhuuran la firdhiyey wa idaa haddii ra-ayta aada aragto hama ay maa shay aada aragto hama meeshaas ahaaday waxa meeshaa ahaaday haddaad aragto ra-ayta waxaad arkaysaa naciiman nicmo ayaad arkaysaa wax laysugu nicmeeyaad arkaysaa iyo wa mulkan mulki baad arkaysaa kabiiran aada u weynin badan allaha weyn wuu weynaan ku sheegay wax weyn waay ayb waxaana ku tusayaa markaa dee mulki aada u weyn inuu yahay xadiidkii nabiga sala allahu calayh waali wasalama qofka ugu dambeeyo ee jannada soo galo kan ugu dambeeya naarta kasoo baxana ah markii uu jannada soo galo oo loo khiyaalgeliyo in jannadii buuxsantay ayaa marka waxaa la leeyahay tamana wax tamani wax jeclayso markaabuu markaa waxbuu wixii aada tamanisaad leedahay iyo intii oo kale iyo intii oo kale intii oo kale riwaayaadka qaar waxay leeyihiin intii boqor adduunyo ou lahaa jannada ka qaado iyo wamilahu wamilahu wamilahu marka yani mulki aada u weyn sow maaha marka ayb waidaa haddii ra-ayta aada aragto ra-aytadan marka macmuulkeedu maa waay oo la qadarayo waidaa haddii ra-ayta aada aragto maa shay haddaad aragto hama meeshaas ahaaday oo nicmo ah ra-ayta waxaad arkaysaa jawaabtii idaada waay marka ra-ayta waxaad arkaysaa naciiman ni wax laysugu nicmeeyey iyo wa mulkan mulki baad arkaysaa mulkiga oo kabiiran aada u weynin badan ayb caaliyahum ay fawqahum iyaga dushooda hiyaabu sundusin ayaa ah xariir yacni mideeda jilicsan dharkeed ayaa ahaaday korkooda khudrun oo cagaaran waistabraqun iyo xariirteeda adag ayaa ahaatay korkooda waxulluu waa la qurxiyey oo waa la biladeeyey waxaa lagu biladeeyey asaawira jijimo jijimaha oo min fidatin ka ahaadeen wasaqaahum waa waraabiyey rabbuhum rabbigood baa waraabiyey sharaaban buu ka waraabiyey sharaab sharaabka oo dahuuran yani yani daahir ah wanaagsan ay daahiran muxuu ka daahir yahay wasaq iyo wax lagu lagu saqraamo maskaxdu ay ku jirato khamrada adduunyada la mid ma ahan waay yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa ina haadakan kaana wuxuu ahaaday lakum idinka uu idiin ahaaday jazaan abaalmarin ayuu kan idiin ahaaday wa kaana sacyukum camalkiinuna wuxuu ahaaday mashkuuran mid la abaalgudo camalkii aad adduunyada kusoo samayseenna waa la abaalgudayaayo waa kan waa la idiin abaalgudayaaba caaliyahum hiyaabu sundusin hadaa waana la xaalay karaa fawqahum hiyaabu sundusin baa ahna waa layska dhihi karaa waidaa ra-ayta hama ra-ayta naciiman iyo mulkan kabiiran ayaad arkaysaa caaliyahum shayga ka sareeyaa xaal uu yahay hiyaabu sundusin xariirteeda jilicsan ay ka sareyso korkooda marka wasfi iyo marka macmuulkiisa ayay isku noqonayaan wasfigana waa la xaalay karaa sidaa waa la yeeli karaa khudrun yacni cagaar caaliyahum ay fawqahum iyaga korkooda hiyaabu sundusin baa ahaaday khudrun baa ahaaday dhar cagaaran waistabraqun baa ahaaday xariirteeda adag iyo waxulluu waxulluu waa la qurxiyey asaawira jinjimo ayaa lagu qurxiyey min fidatin ka ahaadeen wasaqaahum rabbuhum rabbigood waa waraabiyey sharaaban buu ka waraabiyey sharaabka oo dahuuran daahiran daahir ah oo mid markaa wasaq ah aan ahayn iyo mid aan ahayn markaa wax lagu sakhraamo yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa ina haadakan kaana lakum wuxuu idinka idiin ahaaday jazaan abaalmarin wa kaana sacyukum camalkiinii iyo shaqadiinii adduunyadana waxay ahaatay mashkuuran mid la abaalgudaayo oo yacni waxaad soo samayseen lama abaal dhacaayo walidaalika asmaada allana maxaa ka mid ahaa shakuur waa abaalgudid badan yahay wax yar oo bani aadamku samaynayo wax badan buu ku abaalgudaa qofkii jannada galo waa ku waarayaa jannada adiga inta aada adduunyada acmaal samaysayna wax gaaban waay ninka ugu badan boqolow gaaraan inta badanna waa lixdan iyo meelaha amaba ka yar wax yar baad samaynaysaa wax weyn buu rabbi kugu abaalgudaa marka waxaa laga yaabaa ruux cimrigiisa gaalnimo ku jiray markuu intuu gaalnimada ka towbad keeno islaamo ee uu hore ka dhinto ilaahay inuu janno geliyo qofkaa bal fiiri wax yar buu sameeyey waxweynaana loogu abaalguday ninkii nebiga muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam isagoo gaal ahaa nebiga u yimid ee yidhi rasuul allow ma yacni ma jiha ma islaamaa yacni mase ma yacni mase waan jihaadaa markaasuu wuxuu yidhi islaam ee jihaad waa islaamay dagaalkii markaas nebigu uu ku jiray buu galay waa dhintay markaasuu wuxuu yidhi camila qaliilan wax yar buu sameeyey wa ujira kahiiran wax badanna waa lagu abaalmariyey marka camal aada samaysay ha yaraado ha weynaado ma la abaal dhacayo inaa naxnu nazalnaa calayka alqur'aana tanziilan waxyaabaha marka de shaydaankan dadka u ogolayn shaydaankii baa marka hadba mabaadi iyo waxyaabo foolxumo badan ayuu qofkii gelinayaa iyo taswiif berri baa toobad keenaya waa fiican tahay dhib male waxyaabahaas buu marka dariiqan shaydaankii baa hortaagan marka qofka inuu shaydaankii iska wareejiyo oo intuu iska naaro shaydaanka uu ka cuudubillaysto xag alla uu jeesto waxaan kale xagga uu iska dhigo sidii uu jannadan ku geli lahaa uu ku dadaalo ilaahayna aada loo weydiisto inaa naxnu nazalnaa calayka alqur'aana tanziila inaa anagu naxnu anaga nazalnaa waanwaxaan soo dejinay caleyka adiga korkaaga aan ku daadejinay alqur'aana qur-aankii baan dushaada kusoo dejinay tanziilan dejin soo daadejin baan korkaaga qur-aankii kusoo dejinay fasbir sabr lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa u sabaro ku sabar walaa tudic ha adeecin minhum xaal uu iyaga ka mid yahay aathiman ku dambaabay ku dambaabayo ow amase kafuuran mid gaalnimo badan ha adeecin markaa nabigii baa la sabarsiinayaayo waxa dariiqa dadka ka leexi karana waa naloo sheega oo waxaa rabbi uu yidhi inaa anaga naxnu annaga ayaa nazalnaa daadejinay caleyka adiga korkaaga alqur'aana qur-aankaan kusoo daadejinay tanziilan daadejin soo dejin fasbir sabr lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabr saddexdii noocaa soo gelaysa marka daacada waa xugun ilaahay in lagu sabro macsida in laga sabro waa xugun ilaahay iyadana oo macsida in laga haro qadaha iyo qadarka waa xugun ilaahay soo xukumay waa in lagu sabraa saddexdii nooc walaa tudicha adeecin minhum xaal uu iyaga ka mid yahay aathiman ku dambaabay dambaabayo ow amase mid dembiilo ah ow kafuuran ama gaalnimo badan haddii marka aada qof dembi ku jira dabagasho raacdo ood u dheg raariciso qof ilaahay ku gaaloobay oo gaalnimo badan aada ku xirato oo aada adeecdo oo aada talada ka qaadato de waxaa ilaahay nebigu ka reebayo waa dee nebigu maba raacayo innaga waa waxana laga celinayo soo maaha dariiqaas la sheegay jannada waa weydaaranay markaas walidalika marka allah wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin dariiqa marka jannada maxaa lagu gaaraa in laga leexdo manaahijta iyo duruqda gaalada kafarada in la khilaafo oo laga leexdo asxaabuuljaxiim iyaguna jaxiimay u socdaan qofkan muuminkana wuxuu rabaa inuu jannada aado iskeeni maayaan marka dariiq jannana inaad rabto yacnii dad u socdo jaxiimana inaad ku xirato adiga ood raadkooda aada raacdo wax kastoo mahmaa marka ama maal ama aftahanimo ama yacni adduunyo oo ay yacni ku bidhaamiyaan waxaa ka weyn waxay tahay waxaa halkan rabbi uu ku sheegay wadkur isma rabbika bukratan wa asiila wadkur xus isma rabbika rabbigaa magaciisa sheeg oo xus bukratan aroortii iyo wa asiilan galabkii aroor iyo galabba rabbigaa xus marka salaadihii baa soo gelaya adkaartii subaxda iyo galabka wa min alleyli habeenkiina wax ka mid ah fasjud sujuud lahu lilaahi alla u sujuud wasabbix huf oo nasah hu rabbi ceeb iyo nuqsaan ka huf leylan habeen dawiilan dheer habeen dheerna rabbi nuqsaan iyo ceeb ka huf bimacnaa u tuka waayo ilaahay oo salaatuleylkii iyo la imaa waqti dheer ina haa-ulaai kuwan yuxibuuna waxay jeclaanayaan alcaajilata midan degdegayso ayay jecel yihiin wayadaruuna waxay ka tegayaan waraa'ahum iyaga gadaashooda waxay uga tegayaan yowman maalin haqiilan culus maalin aada u culays badanna gadaashooday uga tegayaan waa dayacayaan wayadaruuna waraa'ahum waraa'ahum bimacnaa hadda amaamahum na waa la dhihi karaa wayadaruuna waxay ka tegayaan waraa'ahum ay amaamahum hortooda yowman maalin bay ka tegayaan haqiilan aada u culus oo aada u daran waa maalinta qiyaamaha ka tegistuna waxay tahay inaynan rumaynin oo aynan u camal falanaynin marka wixii ilaahay culays ku sheegay in adiga aada ka dhoohanaato ama aadan xusuusanin waxay kuu tahay un marka shu-mi iyo baas naxnu anaga ayaa khala naxnu anaga annagaa khalaqnaa abuurnay hum iyaga annagaa abuurnay washadadnaa waan adkaynay asrahum abuuristoodana waan adkaynay ayb ay khalqahum adkayntuna waa maxay waa isku xubnahoodiina waan isku miisaanay oo waxaan ka dhignay marka khalqigooda iyo abuuristooda hab abuurkooda mid aada u wanaagsan baan ka yeelnay oo xubnihii marka wax dhiiggii siiyo curuuq iyo xidido iyo lafo iyo hilib iyo maqaar iyo seedo iyo murqa iyo waxaasoo dhan marka waa laysku miisaanay mid aan adiga macno kuugu fadhininna ma jirto marka abuuristoodii waa sugnay waay marka aad baa loo sugay hadaad bani aadamka fiiriso jirkiisa laba dhinac baad u fiiriso qaabka jirkiisu u yaallo iyo xubin walbaa qaabkay u taal iyo shaqada ay qabanayso say isugu munaasab u yihiin dawshadadnaa asrahum waa fahmaysaan laakiin insaankii aawe cilmibuu bartay anatomiga heer laga gaaray yacni physiologigia heer laga gaaray wax badanaa laga ogaaday eber haddana ilaahay waa laga sii fogaana qaflada intaa la eg marka ilaahan ka magan galno naxnu annagaa khalaqnaahum iyaga abuurnay washadadnaa waan adkaynay asrahum abuuristoodana waan adkaynay wa idaa haddii shi'naa aan doonnana badalnaa waan bedelaynaa amhaalahum iyagoo kalean kusoo bedelaynaa tabdiilan bedelitaan haddaan doonana ayaga dhan inta iska baabi-inaan kuwa kale la imaanaynaa oon keenaynaa ayb intaan halaagno ayaan kuwa iyaga la mida la imaan karnaa ina haadihi tan oo suuraddan ah tadkiratun waano wa waa waano oo qofkii bay waaninaysaa faman qofkii shaa-a doono ittakhada wuxuu ka dhiganayaa ittakhada wuu samaystaa ilaa rabbihi rabbigii xaggiisuu ka samaystaa sabiilan jid buu ka samaystaa oo rabbi subxaanahu watacaala uu ugu naxariista hadhow qofkii doono suuraddan waxbay waaninaya ciddii doontaana ilaahay xaggiisay waddo ka samaysataa rabbi oo uga raalli noqdo ay wasiilatan bidaacati jid oo rabbi daacadii gaarsiinayo oo uu ugu naxariisanayo ayuu yeeshaa u samaystaa mar haddii mashii'a bani aadam faman shaaa la yidhi mashiicada bani aadamku si kastay ahaato haddana qudrada rabbi kama weyna mana ka weynaa karto wamaa tashaa-uuna ma doonaysaan idinka ilaa an yashaa allahu alla inuu doonaayo ma ahani idinku mashiico ma yeelanaysaanoo wax ma doontaan ilaa an yashaa allahu alla inuu doonaayo ma ahani yani markii ilaahay waxa uu qudradiisa iyo waxa uu qadaro idinka kama mashiicadiinu ma ka dhexbixi karto si kastood u dadaashaan asbaab la timaadaan qudrada rabbi iyo mashiicada cumuumu mashiicatihi xaggay xagga uma dhaafi kartaan mashiicada marka de cumuumu lmashiica waay hadda waxaa la tilmaamaya in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiiman oo xikmad badan oo falsan yudkhilu alla waa gelinayaa man qofkii yashaau uu doono fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda uu gelinaa waalaalimiina wayucadibu alla waa cadaabayaa aldaalimiina daalimiintana waa cadaabayaa rabbi acadda wuu diyaariyey alle lahum daalimiintii wuxuu u darbay uu u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman muliman xanuujinayo marka waalimiina waxaa lagu nasbinayaa ficil muqadaro wayucadibu alaalimiin ficilka muqadarkana qariino waxaa u ah acadada ka dambayso acadda lahum cadaaban aliiman mar haddii la yidhi cadaabaa jira marka qariino kaasa ah wayucadibu waa cadaabaya alla aldaalimiina kuwa daalimiintana wuu cadaabayaa acadda lahum wuxuu u diyaariyey kuwa alle cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabka oo aliiman muliman xanuujinayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama cla nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi